waa jiraan qaraxyada saakay dhaceen qaraxa ugu horreysa koo dhacay ciidamada howlgalay markay ciidamada howlgaleen ay saldhigyadoodii uga dabagaleen ay waxay damceen qaraxa inay isku difaacaan qaraxa ugu horreeyay saakay ayuu uu dhacay markii saldhigooda la dul istaagay ay isku oodeen oy waayeen wax kale isku difaacaan iyaga iyo qaraxoodii iyo wuxoorina hore loo dardaray dhammaan qaraxa labaadna goormoo dhacay galabta waxaa maqlayna qarax kale inuu ka dhacay gudaha degmada ruunigood qarax kalaa dhacay isagana galabta waxay u dhegeen ciidamada isu socodka oo calaheele iyo iyo iyo isaga gudbaya ceelbacad oo mareenkaas ciidankaasay waxay u dhegeen meel la yidhaahdo hareer culisow waa meel wadooyin isgoysa oo rasa guduud wada la yidhaah iyo rasaas kale ay iska gooyaan iyagoo adeegsadaan markaasiyan miday adeegsadaan iyo ciidamadu uu soo marin isagana galabtow ka dhacay gabaraa ku dhimatay canug yaro loodakan waa dhaabac halis uu ku jira hadda
guddoomiye wararka aan helayno deegaanada ku dhow degmada ruunirgood oo gobolka galgaduud ka mid ah ayada qarax ismiidaaminaha ayaa ka dhacay maxaa khasaare ah inta laga warqabo qaraxana nooco buu ahaa ma qarax ismiidaamin mase qarax meeno dhul la geliyey
dhaqane horta waxay ku fiicneed in la weydiiyo maamulka degmadaas waxaan nahay isasaar galgaduud iyo shabeellada dhexe meesha isasaarka waayo gudaha degmada ruunagood ma ahan qaraxaas la sheegay wuxuu ka dhacay meel la yidhaahdo xuseen cagay tuulo la yidhaahdo oo dhinaca galgaduud isasaarkayna ah waxaa la sheegay marka in ismadaamiya iyo gaari qarax ka buuxo uu ahaa lagana hortegi lana fashiliyey lana beegsaday gaarigii iyo naftihaligihii sidaasaa laga sheega maxaan ku haynaa maxaa khasaarahoo qaraxaas ka dha ka dhashay wax khasaarahoo ka dhashay oo hadda kasoo gaaray dhinaca dawladda layma sheegin in hortagaa la sheegay oo isaga iyo naftihaligihii gaarigii qaraxa ka buuxo meeshaas lagu burburiyey guddoomiye sidaa noo sheegtay howlgalaa socdo marka laga soo gudbo qaraxyadaasi maxaa kaloo deegaanka ka cusub oo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ugu baneedaa ka dhacday oo dhulkii bishaanba ay duqeyntu ka socotay iyo asbuucyadanba dhulkii ay ku dambeeyeen weli saakana ciidamadu ugu galeen haddana galabta duqeyntii ugu weyneedaa ku socota oo maqribsata